جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgallo qorshaysan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe dariska saliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayladhaamiyey kubaca awoodeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda maraykanka gaal donald trump ayaa mar kale jeediyey hadallo goodis iyo nacib isugu jiraah oo ka dhan ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi wilaayada bakool ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalo ah ee wada dega wilaayadaasi والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan howlgallo qorshaysan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ayaa lagu khaarijiyey askari ka tirsanaa murtadiinta waxaana laga soo qaniimaystay bastoolad uu ku hubaysnaa dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay qarax ka fuliyeen saldhigga murtadiinta ah degmada balcad waxaana qaraxaas ku dhintay labo askari oo murtadiin ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen taliska sariibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayladhaamiyey koboca awoodeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo garwadeen ka ah duulaanka macatabku dirirka ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa sheegtay inay walaac xoogan ka qabto kobaca awoodeed ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom genaraal degfin anderson ayaa ka warbixiyey safaro heerkoodu sarreeyo oo uu isbuucii lasoo dhaafay kusoo maray magaalooyinka adis ababa hargeysa berbera iyo boosaaso bayaan saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in dulucda socdaalkaasi ay salka ku hayeen sidii maamulka washington iyo maamulada geeska afrika ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaa lagu qiray bayaanka in maraykanku keligiisa aanu la dagaalami karin mujaahidiinta al-shabaab isagoo muujiyey werwer iyo cabsi xoogan oo uu ka qabo horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsadeen geesyada tawxiidka ee ka dagaalama bariga iyo galbeedka qaaradda afrika intii uu taliyaha africom joogay adis ababa waxa uu kulamo foolkafoola la yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed iyo taliyaha ugu sarreeya ciidanka etoobiya genaraal birhanu juula iyagoo ka wada hadlay walaac ay ka qabaan horumarka mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay taliska maraykanka ee qaaradda afrika sidoo kale muddadii uu saliibigani ku sugnaa magaalada hargeysa waxa uu kulamo la qaatay murtad cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyo saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadka kala duwan ee maamulkaasi waxaa kale oo gaalkani uu booqday dekedda berbera oo maraykan ku damacsan yahay in saldhig militari uu ka dhigto halkaas oo sida bayaanka lagu sheegay uu qiimeyn ku sameeyey xaaladda amniga iyo awoodda ay dekeddu u leedahay howlgallada amniga genaraal anderson intii uu ku guda jiray kulamadani uu la qaatay gaalada bariga afrika waxa uu carabka ku adkeeyey islamarkaana uu ku calancalay inay sii kordhayaan khatarta ka dhanka ah howlgallada macatabku dirirka ah ee gaaladu ay ka wado bariga iyo galbeedka qaaradda afrika genaraal anderson intii uu ku guda jiray kulamadani uu la qaatay gaalada bariga afrika waxa uu carabka ku adkeeyey islamarkaana uu ku calancalay inay sii kordhayaan khatarta ka dhanka ah howlgallada macatabku dirirka ah ee gaaladu ay ka wado bariga iyo galbeedka qaaradda afrika waxaana uu gaalkani dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya iyo maamulada ridada ee soomaaliya uu u sheegay in maraykanka ay ka go-on tahay inuu taageero u fudiyo maamulada ashaadala dirirka ah balse aanu keligiis usoo bambixi karin la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad baad u mahadsan tahay cali yare madaxweynaha dowladda maraykanka gaal donald trump ayaa mar kale jeediyey hadallo goodis iyo nacab isugu jiray oo ka dhan ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi waa kan marwaan moxamed oo warbixintaas inoo eegaya madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa mar kale jeediyey hadallo goodis iyo nacab isugu jira oo ka dhan ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi trump oo shir jaraa'id ku qabtay dusha diyaaradaha madaxtooyada maraykanka ayaa ku hanjabayay mar kale dadka soomaalida ah uu dalkooda dib ugu celinayo wuxuu sidoo kale sheegay in soomaaliya aysan ka jirin wax dowlad iyo ciidanba ah isagoo hadlayay ayuuna yidhi dalal sida soomaaliya oo kale ah oo aan lahayn dowlad dhab ah ciidan dhab ahna aan lahayn oo dadka isdiliya keliya ku mashquulsan waxay yimaadaan dalkeenna iyagoo noo sheegayo sida aan dalkeenna u maamuli lahayn ma doonayno taas isla toddobaadkan gudihiisa ay ahayd markii trump sidan oo kale uu weerar afkaah ku qaaday soomaalida ku nool gobolka minnesota isaga oo yidhi boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka yimid soomaaliya ayaa si buuxda u qabsaday gobolka minnesota oo mar ahaa mid weyna mudaxeleedkiisii koowaad iyo mar kaluu hadda madaxweyne ka yahay maraykanka ayaa hogaamiyahan lagu xasuustaa naceybka uu qabo soomaalida isagoo markii hore soo musaafariyey tobannaan soomaali ah markana qorsheynaya isla tubtaasi inuu qaado aad baad u mahadsantahay marwaan ugu dambeyntii wilaayada bakool ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalo ah oo wadadegaa wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey diyadan ayaa timid kadib markii wiil u dhashay beesha jilible muddo hadda ku dhow saddex sano uu mooto si kam ah ugu dhuftay gabar yar oo u dhalatay beesha ree eemed oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool taasoo ugu dambeyntii u geeriyootay mootadii ku dhacday intaa kadib labada dhinac ee beelaha jilible iyo ree emed ayaa fadhiistay iyagoona wadahadallo kadib isku raacay inay ku kala baxaan shareecada alleh waxayna usoo xukuntageen wilaayada islaamiga ee bakool oo ugu dambeyntii beesha jilible ku xukuntay konton neef oo geel ah oo ah diyada gabadhii gacantooda ku baxday xukunka kadib beesha waxa laga dilay ee ree emed ayaa walaalahooda jilible u cafisay toban neef oo geela waxayna horay u bixiyeen laba iyo toban neef oo geela iyadoona beesha jirible ay ku harsaneyd siddeed iyo labaatan neef taasoo ugu dambeyntii ay wareejiyeen kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool qiimaha geela la wareejiyey waxay lacag ahaan gaaraysay laba boqol soddon iyo siddeed milyan oo shilinka soomaaliga waxgaradka beesha jilible oo munaasabadda ka hadlay ayaa mahadale kadib u mahadceliyay wilaayada islaamiga ee bakool oo si cadaalad ah ooga xukuntay xaqii lagu lahaa iyagoona sidoo kale u mahadceliyay walaalahooda beesha ree emed oo iyagana muddadaas dheer sugayay islamarkaana u cafiyey qayb ka mid a xoolihii lagu xukumay awalan wa aakhiran ilaahay aan mahadiyaan walaalayaal saliis la ogi muddo saddex sano taqriiban walyar dhammaan ah yaa gibirta oonayow walaaladaana reer eemid ka mid ah yallan oonayow reer jilible e moota ka dhow diidaas codayaalkii iyo waxgaradkii aniskooyan fadhaadan kadibna maxkamadda islaamka la jeeyey meelo laha ka xukumay eemaybu ah diyadii hor mar horena wala labiy hadda maalintan hadda roognageeka gebagabadii oo diyadii walban ku dhamanayni aan fadhayno insha allahu maybaa uma hadiyaane eed boqol kiiba boqolanka ma hadiyaane walaaladan reer eemid oo anbadan nin sabaran noo sugaayeen xoolana qiimo noo dhammeen weli haddana qiimo faylaana ninka dhoween maybu ah gaala gabirta maybaa dhiiga sidii aba balaanta konton ahayti kontonkii walaaladaan maybaa nin cafiyeenaha tumung neefa nin cafiyan wali tumunkaasaa ku heriini neefkii siyad milyan ishan boqol oo kaash ee shilin soomaali ana ninka xisaabi wali horey imbiini imbiini hadda saacadaan ee maybaa biyahayne lama boqol soddon i siyed milyan oo shilin soomaaligii la kasaay ayaa geeka wareejiyahayne ilaahiya ka mahadsan runtii geeka intamay laka wareejiyo haadiye oo walaalahan reer eemid galan gabaryo dhaleen manaha muqtala ka dhowi ilaahay galantaanuna ka sababi diidii yani jarti sharaa islaamka la horjeeyay wal xukumi kontongne falin xukumi gabartaasay ilaahay ka mahadsan alxamdulilah intaas kadib walaalaha aan gaala nin reeben kontonkii neef gaal ahaaye gaal nin reeben kadib gaali isuga haayay wali ku dambeeyay gaali nin reeben intii ku dambeeyay tiyaa geeka wareejin haddii ilaahay raallo ka nagadu waybaa lenaah ilaahay siin barakay xagiigna noqlo wareega dhinacooda waxgaradka beesha ree emed oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda tilmaamay in iyagana si cadaalada ay ku heleen xoolihii ka maqnaa islamarkaana lagu wareejiyay dhammaan diyadii ay lahaayeen akhyaarey way salaamiyeen boqolintama afartale ka salaamiyeen salaamo cadisha kulay diyadii siliin shaawigii walwiina ku kudaraanob ma arag wahayna walaale reer jilibla maxkamada khontonhanin hukunti hanaankaas dhabani tumung neef aan ku tabni maybo tumunkii neef ku tabni afihaaya afartun neefa ma aragne maxkamada kale naqne hukunkii maxkamadii haniila ogaati maalintan una aragahayna diidii awal an dhamanaay oo kashal tabahayn alwalaal jarjisa kale unun mahadasiin ku hayn ilaahay anka mahadiyaan balaayadanka mahadiyaan ahsanta jazaakum ullahu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhiigga baalu wareejisadahaito nuce yo fadaan yo hayni walaalo reer jilible dhiiggoo kadhahayni onugdo untu kor mootilka diliya hayti ilaahaya mahadle weliyada islaamka niinshal hukuntay geek hagaananu niinshal gaadi untu kor tumo ilama neefa ku gobni geekna labaatiin siyeed neefa yaa ku wareejisini insha allaahu iyadoo ma aragne an iskhalaabsanayn ma aragne horna an isku humaane rabshin an jarne walaaganoonna hagaanoonna yaa shal wareejisini insha allaahu dhiigina geeka haddii ilaahay reer jilible walhaqee un hadda birka kiisho noo jar geeka ma jaran walaagan ma aragne walaaltinimo islaamnimo an haynan ma aragne un iskilanaan geeka male assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn suldaanka guud ee beesha jilible ayaa diyadii u dhinneed beesha ree ee mid ku wareejiyay malaaqa beesha walaaloga hadee waqtigii iyo mayla raay maxkamadda hadeen gobolti sidisan iyo hayti sideedii sanana maabamay diirin walbaa dhimanahay sideedii sana oo walba oo walku dhiman yaa hadii geeka diyadii hayti wareejiyo hayna marka walaaloga gaadadeen mayla naaha ilaahay an barakay aw malaag muhdiin yaa xoolagyo hay ka wareejiye labaatan iyo siyid neef oo bee sidii ona hadda eta lama boqol soddon iyo siyeed malyan yaa ka wareejiya saacadan walaal olwareeg insha allah dhankiisa malaaqa beesha ree eemid ayaa suldaanka guud ee beesha jirible kala wareegay xoolihii diyada ahaa ee u dhinnaa jasaakumullahu khayraal jazaa waybakool wareegay lama boqol soddon iyo siyeed milyan hoolaykai dhammanaayeen iyo kool wareegay jasaakumullahu khayraal jazaa suldaanka beesha jilible sheekh ibraahim wayba kul wareegay lama boqol soddon iyo siyeed milyan oo diidiinka dhamnaaytay ayaa kul wareegay asalaamu calaykum waraxmatullah bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa markay wax iska dilaan u xukun taga shareecada alleh taasoo lagu helay amni iyo kala dambeyn ay ku naaloonayaan qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga aad baad umahadsan tahay abu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kana socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu